waxaa magaalada hargeysa lagu soo bandhigay xog uruurin la xiriirta dhibaatada ganacsiga iyo shaqaalaha ka soo gaari karta xanuunka covid nnteenka sidoo kale shirkadda la talinta iyo xisaabaadka ganacsiga ee ixsaan oo samaysay sahan ay ku sheegtay in dadka ku tiirsanaa lacagaha dibadaha laga soo diro ay wakhtigan la kulmayaan nolol adag ayaa halkaasi lagu soo bandhigay warkan waxaa kasoo dira hargeysa wariyaha v o eda
shirkaddan oo sida la sheegay in muddo ah ku howlanayd xog ururinta la xidhiidha dhibaatada dad kala duwan ka soo gaadhay noloshooda xayiraadaha uu sababay ama uu keenay cudurka covid nteen ayaa waxaa lagu ogaaday in shaqaalaha u sii shaqeeya shirkadaha yaryar ee ganacsigu ay yihiin kuwa dhibaatada ugu badani ay ka soo gaadhay arrintan iyadoo sidoo kalena xogtan lagu sheegay in dadkii ku tiirsanaa lacagaha dibadda ehelkooda uga soo diraan iyagana ay soo gaadhay dhaawac afartii bilood ee ugu dambeeyey dhinaca dhaqaalaha ama nolosha gudoomiyaha shirkadda ixsaan ee sahan ka samaysay cabdirasaaq sheekh cali oo isagu faahfaahin dheeraada ka bixinayay arrintan ayaa waxa uu sheegay v o e anagu ilaa shan iyo tobankii sana u dambeeyey waxaanu ka shaqaynayna ganacsiga ganacsigaan ku dhex jirnay ganacsiga kala duwan ee somalilan amba geeska africa oo dhan ayaan u adeegnaa maadaama aan u adeegno waxaanu dareemanaa covid nteen saameyntuu dalka ku keenay iyadoo ah iyadoo markii horeba wadamada adduunku si ay kula nuglaayeen dhaqaalahoogu covid nteen uu si gaara usii saameeyey inagoo kale for example oo kale waxaanu ka mid nahay wadamadii sanadihii u dambeeyey xagga dhaqaalaha iyo xagga ganacsigu ay soo soo yaraanayeen oo markaa wax badan maratay isbedeleen marka covid nteen markuu dhacay runtii waxaanu ka mid noqonay wadamada uu dhulka geeyey covid nteen tusaale ahaan maadaama anagu research baan sameynay businessya kala duwan ama cilmi baaris baan u sameynay dabeetana waxaan ogaanay maanta ganacsigii somalilan amba waxa la yidhahdo small skills ganacsadada yaryar ee maaratay soo koraya dhaqaalahoogu maanta inuu dhulka yahay
guddoomiyaha ayaa carabka ku adkeeyey in shirkadaha ganacsiga tooska la lahaa waddanka shiinaha ay yihiin kuwa gebi ahaanba ganacsigooda uu istaagay ama hakadka uu galay marka laga qiyaas qaata buu yidhi dalabkii ay u samayn jireen iyo baaxadda dadkii wax ka iibsan jiray oo aad hoos ugu dhacay waxaana intaasi ku daray xidhiirka tooska ah ee ka dhexeeya shirkadaha yaryar ee ganacsiga dadka u sii shaqeeya iyo nolosha dadka mushaharka tooskaa ku tiirsanaa oo iyagana dhaawac uu soo gaadhay ganacsiyada somalilan marka la eego boqolkiiba sagaal iyo shan iyo sagaashan waxay ku xidhan yihiin waddanka china chinana waa meeshay wax ka dhaceen marka meeshii sublierskoogu amba meeshii wax ka soo qaadanayeen markay wax ka dhaceen way istaageen marka stookii faraha badnaa ee dibadda ka soo qaaday markuu istaagay waxay noqotay in shaqadoodi istaagto oo yaraato shaqaalihii badnaayo xitaa ay qaadan jireen shaqaalihi way yaraadeen waxaa iminka qarka ugu saaran tahayba shaqaalihii hore ga shaqaynayay in la dhimo oo maaratay marka iyaga la dhimo iskada wax kale marka arrintaasaa dhacday runtii saameyn weyn bay dalka ku keentay waxaa loola baahan yahay dowladdu wax badan oo fiican bay qabatay oo waatan imika covid nineteen barnaamijka barnaamijka imika lacagta loo qoondeeyey waxaa ku jira ilaa one million loogu talagalay small scales ama ganacsada yaryar arrintaasi waa arrin aad u fiican runtii oo wax badan iyadoon wax badan u qabanayn oo de ganacsada marka la yidhahdo somaliland oo kale aad u fara badan yahay haddana kolley waxbay ka tarasaa waxaana uu mar kale baaq u diray shirkadaha waaweyn ee ganacsiga iyo xukuumaddu inay sii kordhiyaan warhaynta dadka ay macalimiinta dugsiyada gaarkaa wax ka dhiga iyo dugsiyada qur'aanku ay ka midka yihiin ganacsatada waxaa jira dad dakhligaa maanta soo gelaya un ku xisaabtami jiray qaarna waa qaar ku xisaabtami jiray baymet amba lacag yaroo la siiyo mushaara ku xisaabtami jiray marka labadaasa ugu sii daraan imika dadkii mushaarka yar qaadan jiray meeliha ka qaadan jiray way xidhmeen way istaageen dadkii meheradaha yaryare small businesska lahaa waxba lagama iibsado oo waayo markaa waddanku lacag jirto oo shaqa jirto oo channel markuu jiro ayaa ayaa iyaga laftoogu de waxa soo gelayaan marka iyaga laftooguba way istaageen oo waxa weeyaan haddaa iminka u fiirso researchada sameynay waxaa ka mid ah amba cilmi baadhis aanu sameynay businessyo badan baanu marnay waanu wareysanay maalintii maxaa soo gala qaar baanu time siinay ma ararkasa businessyo oo dadkii oo iska dhex taagan oo fadhiya oo cid soo gelaysa oo wax ka iibsanaysa ayna jirin marka runtii saameyn aad iyo aad iyo aad u daran buu somalilan ku yeeshay covid nineteen waxa weeye orta taa maadaama guryaha ka bixina la yidhi dadka dibadda la socotaayo dee wadad iwala shaqaale ah marka waa dhowrkaa bilood iminka covid nineteen jiray waxaa la yidhi guryaha ka bixina iyaga laftoodii waxa weeyaan saameyn dhaqaale ay ayu ay ku keenay oo waad aragtay marka la yidhaahdo maanta dadkeena somalilan marka la yidhaahdo waxyaabaha number onekeen ku xidhanay waxa wey dadka xawaaladaha lasoo dirayo dibadaha laga soo dirayo ay soo dirayaan dadkeena dibadda qurba joogi jooga dadkii imika nin laftooda markii covid nineteen sameeyey saameeyey de waxa weeye waxa adkaatay inay dadkii ehladii waxu soo diri jireen dee waxba u soo diri waayaan khadar maxamed cakule v o e hargeysa